ololaha qaadashada tallaalka ka hortagga xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa ka bilowday deegaanada jubbaland xilli muddo haatan laga joogo afar bil dadkii ugu badnaa ay u geeriyoodeen cudurkaasi waxaana bulshada jubbaland la duldhigay amarka ah qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban si dadka looga badbaadiyo halista cudurkaasi oo saameyn weyn ku yeeshay dunida oo dhan faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo ka soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad daafurka ololaha talaalka caabuqa covid sagaal iyo toban waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland kuwa oo dadku wacyigelinayay qaadashada tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban kaas oo waayadii u dambeysay si weyn ay bulshadu u qaadanayeen talaalkaasi si looga hortago halista cudurka covid sagaal iyo toban cali cabdulaahi maxamed madaxa waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa sheegay in tallaalka la gaarsiinayo dadka da-da ahi iyo dhammaanba dadka ka shaqeeya wasaaradaha iyo goobaha laga soo galo magaalada siiba shaqaalaha dowladda waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ay ka faa'iidaystaan guud ahaan waxaanu ka bilaabanaa degmooyinka jubbaland waxaanana taargetkanagu yahay inaan gaadhno dhammaan dadka ku habboon inay qaataan tallaalkan way ugu horeeyaan dadka waaweyn dadka xanuunada qaba dadka loo yaqaano frontlineska oo meelaha maaragtay laga soo galo dalka jooga ama xarumaha dadka bukaanka a booqdaan oo maxaanku yidha health workerska ama maxaanku yidhaahdaay point of entryga dadka meelaha laga soo galo xuduudaha ama airboortka ama boodkao kale dekadoo kale meelahaasoo kale dadka jooga dadka u shaqeeya meelaha muhiimkaa jooga sida dowladaha hoose oo kale booliska macalimiinta dadkaasaa waxay noo yihiin frontline sidoo kale waxaan tallaalaynaa qof kasta oo ay da-diisu ka weyn tahay siddeed iyo toban sano waxaan rabnaa tallaalka inaan gaadhsiino jubbaland waxaa laga tallaali doonaa afartan kun oo dhows ama afartan kun oo qof maxamed ibraahim oogle wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland oo daahfurayay ololaha tallaalka caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa fariin adag u diray bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo waxaan rabaa inaan laba qodoboo muhiima aan dul istaago qodobka koowaad waxaa maanta soo bixi doona hadduu ilaah yidhaahdo warqad heer madaxweyne qusayso qaadashada tallaalka ee jubbaland guud ahaan haddaa xasuusataan khamiistii hore golaha wasiirada waxaan ka sheegnay tallaalkan inaan furi doono maalinka axadda waxaana madaxweynaha kusimaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka labaad wuu noo ballan qaaday inuu digreeto kusoo saari doono in qaadashada tallaalka ay ahaan doonto qasab shaqaalaha dowladda iyo dhammaan bahda caafimaadka iyo bulsho weynta jubbaland sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa in aad si guud ahaan iyo si gaar ahaanba aad u qaadataan tallaalkaas wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa waayadii u dambeysay waday ololo ballaaran oo bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland ay ugu waacigelinayaan dadku in ay qaataan tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo la ogson yahay dhibaatadii ugu cusleed ee covid sagaal iyo toban uu gaarsiiyey bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo oo muddo haatan laga joogo afar bil saameyntii ugu cusleed uu u geystay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo waxaana haatan si weyn magaalada kismaayo uga soconaya tallaalka caabuqa covid sagaal iyo toban looga hortegayo waana bulshada intooda badan arkaya iyagoo safaf dhaadheer ugu jira qaadashada tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban sidoo kale waxaa dadka tallaalka lagu geynayay goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo